aan ku horeyne wararka ka imaanaya deegaanka xersulugay oo toddoba kilomitira u jira magaalada balanbal ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiya hubaysan ay shan qof oo rayid ahi ku dileen deegaankaasi warka ayaa intaasi ku daraya in dilkan loo malaynayo inuu daba socdo dil horey deegaankaasi loogu geystay saraakiil ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya wariyaha v o e da gobolka uga soo warrama ayaa dhacdadan waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle marka hore ina lilahi wa ina ilahi raajicuun waxaan leeyahay sabir iyo iimaan eeladii iyo asxaabtii calooliga ka gooriyoodeed ee dadkii halkaa lagu laayey meel duleedka magaalada balanballe ah oo gulceel dhanka dhan gulceel iyo balanballe udhexaysa ah tuule ayaa dad odayaal aho culamaha meeshaa iska joogay oo aan waxba hubaysnayn maleeshiyada hubaysani ay ugu yimaadeen sida warku nagu soo gaarayo deetana way laayeen oo ilaa geedudu shan ruux bay gaaraysaa inay ka bataanna waa la rajeynaya oo dadka qaar ba meesha waa iska miyi oo inay geedaha ku hoos jiraan laga yaabaa
dadka dhintay maxay ahaayeen
maxay ahaayeen oo dad waaweyna oo qaar culimo yihiin sida loloo sheegay dad hubaysanna ma ahayn sida warka ku heli
iyay tahay cidda la tuhmaya oo dhibaatada geysatay
wallahi waxa weeyaan maleeshiyaad hubaysan ayaa halkaasi ka geystay deegaankaasu baryahan waxaa ka jira saad la socotay xitaa aagaas maanta wax lagu laayay hadda kahor saraakiil baa lagu laayay ayaga baaritaankoodi gabagabu marayay oo cidda ka dambeysay waxaas dowladda guddi u saartay oo ayaa jiray oo hadda dhowsamare ku jooga oo soo gabagabeeya halusha inkastoo aan weli la saacin kalna waxa weeyaan sida si lamid ah ayaa dowladdu hadda ciidamo loogu saaray baaritaan lagu sameeya way tahay qaab ka horena wax laguma wadi kare waa in lasoo taabto cidda ka dambeysa qaab dhaqankan sida uu yahay cid kastoo ka dambaysaana waa cid fidla la daba joogta galmudug iyo dadka walaalaha ee halkaa jooga xasiloonida iyo nidaamka halka ka jira la rabta inay wax u dhigto marka dhan walboo noqoto dowladda waxaa ka go-an inay gacan bil arrintaas qabato ugana daba tagto ugana rug sheegto sheekadana aan loo daynin habka ay dadka dhaqan ahaan dadka deegaanku aaminsan yihiin oo ah qolada markaasi la laayo maahan qolada kale ayaa lagu eedeeyaa marka waana sababo la sdhihi karo haddii la kuweyna haddaan dabasin maleeshiyaad aan haybtoo la gelinin ba wax dilay waa deegaan nabadda halkaas waa ka sii daraysaa marka cidda arrintan kala geysatay iyo sii horeba gacan banaadba kusoo qabanayna waana ku hawlanahay waana soo sheegaynaa cidda ahaayeen iyo wixii ay sababku ay ma jirtaa wasiir gacno kale oo aada isleedihiin arrintaana way ka dambaysaa iyadoo la ogyahay in deegaanada muddo laga shaqaynayay nabadooda balse dhacdooyinkan isxigxigay ee ka dhacay deegaana hoostaga balanbal ay u muuqdaan kuwa carqaladeynaya nabadeyntii halkaa ka socotay
run ahaantii dee waxaad og tahay dowladda habta dhisan iyo nidaamka hadda galmudug ka jira inuu yahay mid la wada leeyahay oo la wada ilaansanayo oo meesha ka saaray kala qoqobkii beelaysnaa ama kooxaysnaa ee galmudug ragaadiyey aad maamul loogu naaloodo ayaana maaragtay ayaanu meesha ka jira marka inuu cadow yeelanayo ama gudaha reer galmudug dhexdooda ha noqdee ama mid kale oo dhismaha galmudug diidan ha noqdee inuu jiro waa shakila-aan weeye oo maaragtay ay ay mar walba la doonayo inaanan israacin oo aanan midaysnaanin oo shaki kama jiro laakiin markii wax dhacaan ficilkaas cidda ay qaaday loogama hari karo tuun iyo cidda aan markaas ishayne waa in lasoo taabtaa marka waa sababta looga hortegi karo dhacdooyinka mugdiga leh sida kuwaan oo kale marka ciddii ka dambeysay wixii maanta halkaa ka dhacay waana lagu daba jiraa waana lasoo qaban doonaa abaalkoodana waa la marin doonaa waxa ay ahaayeenna saacadaha ugu soo dhadhow baynu sheegi doonaa iyo ulajadada laga leeyahay maxaa laga qabtay dhacdadii lagu laayay saraakiishii ciidanka xoogga dalka ka tirsaneed qeybta kow iyo labaataneed dabayaaqadii sanadkiina way gaartay
run ahaantii qaab hab dawladeeda ayaa guddi madaxweyne axmed cabdikaaliyo qoorqoor ugu saaray oo anaguba aan xubin ka ahaa xamaasad ahaan sida dadku qabo ama dadka laga filan karo inaanan u wajahina si degan aan u wajahno si gunta xumaanta loo gaaro ayaynu ku shaqaynay dad saraakiil dabibaarayaala oo xuraamiyaala ayaa loo diray waktii ku habboon iyo ku filana waa la siiyey iyaguna laba maalmood soo gebagabeeyeen iminkana madaxdiisa sare oo guddiga madaxdu ahayd oo shaqooyin qaran deegaanka qaybo ka mida ugu baqan ayaa lala sugaya inay shirguddoomiyaan wixii lasoo arkay xaqiiqdaha iyo ciddii arrintaasu ka dambeysay in waa laga yaabaa in dadka qaarkii yidhaahdaan dibidhac baa jiray laakiin waxa weeyaan dibidhac ma jirin gun ka gungaarid wixii dhacay ayaanu maaragtay ayaanu u tartiibinayna u daba joognay in kana hordhici maayo oo guddigii loo diray ayaa faraha ku haya oo waa taas tan iminka warka keentana waxa weeye dariiq iyadaas iyo kuwa lamidahay mari doontaa galmudugna hata waa ka gudubtay in loo maleeyo dad meel degan in dad meel degan ay dileen waxa weye cid kasta oo ku lug yeelata mas-uuliyadday doonta ha yeelato siyaasad luga ku yeelato balaayo kaloo meelna lakaga soo tulo ha noqote waxaan u tabar weynaa mooyaane inta kale indhahana ka qarsan mayno mana noqonaysa kuwa aanu kabadiisa saarneen waana kuwa aanu ka hortegayno waxna ka qaban doonaa haddii alla woodil ogolaado saacadaha soo socda ugu dambayntii arrintan iyo arrintii saraakiishii ciidanka xoogga dalka lagu laayay dabayaaqadii sanadkii tegay maxay u dhibi kartaa wadajirka dadka reer galmudug
waxba uma dhibi karta run ahaantii sababtu waxa weeyaan dadka reer galmudug waa ku baraarugsan yihiin dhankay doonaan baha ka soo jeedaane waxaa loo dan leeyahay inay tahay galmudug aradan oo caato ahoo haddii ilaah ficid ka hartay arrinkaasu marka waxa weeyaan waxaynu si wada jira iskaga kaashanaynaa ila iskuna ogyahay inaan qaatil ka faa'iidaysan midnimada iyada iyo galmudugnimada iyada waxaan aad u rajeynaya waxa weeye xanuun kastooo naga soo gaara waxa weeye midnimada iyadaynu ka xigsanaynaa dawladduna gacan beer ku qabanaysaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shareef falegle oo u warramayey cabdiwaaxid macalin isaaq